جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan akhyaaray ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada saaka hadduu alla idmo aan idinkugu heennana waxaa ka mida askar ka tirsanayd maleeshiyaadka riddada ayaa u dhintay dhaawacyo ka soo gaaray weerarka miina oo dhowaan mujaahidiintu ay kula beegsadeen duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool maamulka riddada ee somalilan ayaa ku eedeeyey dowladda turkiga in ay faragelin ku haysa maamulka hargeysa boqolaal dadweyne ah ayaa ka qaybgalay aaska allaha u naxariistee suldaan maxamed mayow abukar oo ahaa suldaankii beesha hintire ee wilaayada shabeellada hoose xaflad heer sare ah ayaa loo sameeyey lix iyo toban arday oo dhammaysatay qur-aanka kariimka kadib munaasabad ka dhacday magaalada ceelbowr ee xarunta wilaayada islaamiga ee galgaduud sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan xalqadii labaad warbixinnadii taxanaha ahaa ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax talaada ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga ku soo dhowaada warkaas oo faah-faahsan askar ka tirsanayd maleeshiyaadka riddada ayaa u dhintay dhaawacyo ka soo gaaray weerarka miina oo dhowaan mujaahidiintu ay kula beegsadeen duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool ciidamada mujaahidiinta ayaa dhowaan kamiin u dhigay maleeshiyaad murtadiin oo u socday inay carqaladeeyaan deegaanada dhaca duleedka magaalada xudur kamiinkaas waxaa lagu dhaawacay toddoba askari oo laba ka mida garaab ay ahaayeen saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ku baktiyey laba ka mida dhaawacyadaas oo mid ka mida uu ahaa gaandhari waxaana lagu magacaabi jiray nuur macalin jiilaal maamulka riddada somalilan ayaa ku eedeeyey dowladda turkiga inay faragelin ku haysa maamulka hargeysa nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya war ka soo baxay maamulka riddada somalilan ayaa lagu sheegay in safiirka turkiga ee soomaaliya uu faragelin ku hayo maamulka hargeysa isagoona qaaday tallaabooyin ka dhan ah maamulkaasi somalilan ayaa sheegtay in safiirka turkiga muqdisho uu la kulmay siyaasiyiin iyo odayaal ka soo jeeday gobolka awdal kuwaasi oo doonaya inay ka go-aan maamulka riddada somalilan islamarkaana qorshayaal arrintaasi ku aadan ka wadaan magaalada muqdisho somalilan waxay u aragtaa tallaabadan fargelin cad oo aan marnaba la aqbali karin sidaa awgeed somalilan waxa ay si rasmi ah uga dalbatay safiirka turkiga inuu bixiyo sharxaad deg deg ah oo lagu qanci karo kuna saabsan sababta ku kaliftay ficladan la xiriira fargelin iyo carqaladaynta amniga somalilan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maamulka shaaldiriirka somalilan isla shalay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan cabdiraxmaan daahir aadan ayaa u yeeray qunsulka guud ee turkiga ee hargeysa kadib markii uu soo shaacbaxay kulan muqdisho ku dhex maray safiirka turkiga iyo xubno kasoo horjeeda maamulka somalilan mujralaahi haatan wax waraba ka soo baxay dowladda daaquudka turkiga oo ku aadan eedeynta loo jeediyey xili dhowr jeer oo horay maamulka riddada somalilan eedeymo noocan oo kale ah u jeediyeen dowladda turkiga mahadsanid abuushayba boqolaal dadweyne ah ayaa ka qayb galay aaska allaha u naxariista ee suldaan maxamed mayow abukar oo ahaa suldaankii beesha hintire ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inoo haya إن الحياة قليلة لذاتها والموت فيها هادم اللذات ما أقصر الأعمار عند رحيلنا
waa koob uu ka waraabayo aadamo kasta waana xaq ku dhowoobaya ruux weliba waa socdaal lama huraan ah oo sahaydiisu tahay taqwo waxaa saliibaanay qofkii qadartaasi haleesho isaga oo rabbigiisa u hoggaansan
يا عالم الحركات والسكنات اجعل لمن رحلوا إليك مفازة geeridu waa xaq balse waa mid loo kala horeeyo qof welibana waxa uu leeyahay maalin uusan dhaafaynin sidaas darteed waxaa maalin kasta sagootina asxaab axbaab iyo kuwa qaali ku ah agteena allah isaga ayaana leh oo aan agtiisa u laabanaynaa mid ka mid a shakhsiyaadkii ugu dambeeyey ee sagootiyey dunida saacadihii lasoo dhaafay waa suldaan maxamed madow abuukar oo ahaa suldaankii beesha hintire ee wilaayada shabeellada hoose kaasoo ku geeriyooday magaalada kuunye barow kadib markii uu ku soo boday xanuun deg deg ah oo sabab u noqday inuu faaruqo adduunyada oo uu aado xagga rabbigiisa allah u naxariistee waxa uu ahaa suldaan waxgarad hage iyo hoggaan u ah bulshada uu mas-uulka ka yahay ku sifoobay akhlaaq wanaagsan iskuna taxluujiya mas-uuliyaddii diineed ee saaran wuxuu ahaa hadalyaqaan iyo geesi ka dhex muuqda fagaarayaasha hadalka iyo xujada waaniya ummadda risaalada xaqa ah ugu yeera isaga oo ahaa afhayeenka golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose muddo ka badan toban sano ayuu ahaa suldaanka beeshiisa intii uu xilka hayay wuxuu si joogtaha ugu shaqaynayay midnimada beelaha iyo xalinta khilaafaadka maadaama uu ahaa codka golaha dhaqanka shabeellada hoose suldaanku wuxuu lahaa awood hadal iyo aragti fog oo uu ku kasbaday kalsoonida dadka wuxuuna ahaa tiir lagu xisaabtamo wakhtigii ay beeluhu u baahnaayeen xal waara oo ugu dambeyn lagu xaqiijiyey ku dhaqanka shareecada islaamka si isaga oo jooga iyo gadaashiisaba ugu raaxaystaan geerida suldaan maxamed mayow abuukar waa mid si weyn looga dareemay guud ahaan shabeellada hoose iyo wilaayaadka ku xeeran waxaana mas-uuliyiinta culimada iyo odayaasha kale ee dhaqanku ay sheegeen inuu ahaa geesi dhaqameed iyo oday diineed aan si sahlan lagu iloobi doonin suldaan maxamed mayow abuukar allah u naxariistee waxaa maanta lagu aasay magaalada kuunye barow waxaana janaasadiisa ka qayb galay boqolaal dadweyne oo isaga kala yimid gobollo kala duwan kuwaasoo ka markhaati kacay wanaaggiisa iyo dadnimadii uu ku suntanaa ugu horeen halkii uu aaska ka dhacayay waxaa dadkii muslimiinta ee goobta isugu yimid la hadlay sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah waxaan leenahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun runtii allah subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay geerida walaalkeennii asuldan maxamed mayow ou dhadhamiyey dhammaantayadaan dhadhaminaynaa ikhwaanii fillah walaalkeen ilaahay u naxariiso ilaahay jannatulfirdows ha ku abaalmariyo anigu saan ognahay muhaajir reerkiisii ka soo hijirooday ehelkiisii ka soo hijirooday cadowga ilaahay ka soo hijirooday una taagnaa ilaahay shareecadiisa inay hirgasho ayuu ahaa intaan ognahay allah waxaan weydiinaynaa subxaana wa tacaala ballanqaadkiisii fa sawfa nu'tiihi ajaran cadiiman ou yidhi ajar weyn inuu ilaahay siiyo taasaan allah uga baryaynaa subxaana wa tacaala ilaah ajarkiisa ha badiyo dembigiisa allah dhaafo awlaaddii iyo ehelkii uu ka tegayna beddelkoodii ilaahay subxaana wa tacaala beddel ka khayr badan ilaahay ha siiyo subxaana wa tacaala oo maanta khayrka u horkaca diinka ilaahay u horkaca iimaanka u horkaca ilaahay subxaana wa tacaala ha siiyo ilaahay subxaana wa tacaala nolol wanaagsan ilaahay ha ku nooleeyo dhanka maamulka wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayadaas oo ka hadlayay madashii lagu aasayey suldaanka ayaa ugu horeyn ka tacsiyadeeyey isagoo ka hadlay sifaadkii uu lahaa suldaanka oo ay isla soo shaqeeyeen muddo sannada ah waxaan leenahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt wa innamaa tuwaffawna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxzixa cani innaari wa udkhila aljannata faqad faaz وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى أيضا بركة سلطان محمد مجو wuxuu ka mid yahay salaadiinta gobolka shabeellada hoose waxaa kale uu dheer inuu ahaa afhayeenka nuqabada gobolka shabeellada hoose muddo badanna soo shaqaynayay wuxuu ka mid yahay nuqabada firfircoon ee shaqaynayay iyo camalkan jihaadka ah hortaagnaa muddana naqiib soo ahaa ilaahay subhana watacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro juhdigu uu bixiyey marka nin khayr badan lagu garanayo ahaa nin wuxuu ahaa ku suntan de mogtahay tadbiiqinta shareecada islaamka wuxuu ahaa nin reerkiisa u horseeday inuu macad u furo oo macad shareeca u furo oo caruurtiisa wax u baro oo dadkiisa jahli uu ka saaro haddee waxyaalaha lagu xusuusan karo way fara badan yihiin ilaahi subxaana watacaala waxaan ugu baryaynaa miisaanka xasanaadka inuu u saaro juhdigu uu bixinayey iyo khayrka uu ka shaqaynayay ilaahi subxana watacaala ha barakeeyo wuxuu ku suntanaa sheekh maxamed mayow ama suldaan maxamed mayow ee ka qaybgalka meelaha iyo goobaha dacwada iyo khayrka uu mar kasta waxa weyaan uu taagan yahay afkiisana waxa weyaan diinta ilaahay subhanahu wa tacaala uu ku difaaci jiray dee adini afbi uu ku difaaci jiray ilaahay subhanahu wa tacaala ha barakayo juhdiga uu bixin jiray waxyaalo badan lagu xusuusan kara lama koobi karo ilaahay subhanahu wa tacaala waxaan ugu baryaynaa inuu qabrigiisa u waasiciyo dembigiisana uu dhaafo wixii xasanaad uu ummadda u geystayna ilahay subhanahu wa tacaala ha ka ajirsiiyo waxaa kale aan ugu tacsiyadinayaa eheladii iyo qaraabadii iyo dadkii uu ka baxay ilaahay subhana watacaala waxa weyaan samir iimaan ha ka siiyo waxaa kale ugu tacsiyeynaynaa noqobadii uu ka tirsanaa oo iyagana sidoo kaleeto mugtahay garabkooda uu ahaa oo dadaalka uu muujin jiray marka ilaahay subana watacaala iyagana miisaanka xasanaadka allah u saaro dembi dhaafna waxa weyan allah ugu dhigo samir iimaan allah ka siiyo si guud ummadda muslimkana waxaa leenahay ama gobolka shabeelle hoosena naqiib naga baxay uu ahaa annagoo jecel isagana ilaahay subana watacaala waxayna u dembi dhaafo dadkaasna samir iimaan dhammaan allah ka siiyo والموت فيها هادم اللذات ما أقصى sheekh maxamed abu cabdalla oo ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qaybgalay aaska suldaan maxamed madow abuukar ayaa iftiimiyey qayb ka mid ah taariikhda suldaanka maadaama ay isla soo shaqeeyeen muddo dheer oo ay isla soo mareen maraaxil kala duwan suldaan maxamed mayow run ahaantii in badan baan isnaqaanaa xilligii abaarta labada kun iyo kow iyo tobanka isagoo meel qoryoole iyo jannaale u dhexaysa lugeynaya ayaan halkaas ka soo qaaday halkaasaan isku barannay isagoo beer ka yimid halkii baan marka isku waraysannay kadibna xiriirkeenna halkaasu ka bilowday waxaa xusid mudan inuu kadib uu noqday nabadoon nabadoonnima haddana ku wada shaqayn jirnay isagoo kolley nabadoona beesha uu ka dhashay nabadoon u ah si guud beesha jareer ee wilaayada shabeellada hoose ee suldaankeeda guud inuu noqdo si fiican baan u wada shaqaynay khayr allaha siiyo haddana kadib wilaaye ahaan aan u dhibnay afhayeenka golaha nuqabada wilaayada shabeellada hoose run ahaantii intaasoo shaqo ayaan isla soo marnay mar uu ahaa nabadoon iyo mar suldaan guud uu beesha jareer weyne u noqday sanooyin badanna waan isla shaqaynaynay xilligii aan kala tagnayna ilaa haddana saaxiib baan ahaynoo kolley un muddo dheer baan xiriir lahayn marka ninkaas kolley waxaan ku xasuustaa nin qalbisan oo qalbigiisu saafi uu yahay nin waxa weeye dadka soomaaliyeed oo dhan isku mid ay u yihiin aan beeshiisa keliya u shaqayn ummadda soomaaliyeed oo dhan buu u shaqayn jiray waa nin wuxuu ahaa gobonnimo leh nin wuxuu ahaa geesiya nin wuxuu ahaa deeqsiya nin ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa inay sarrayso mar walbaba ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa garab taagan ayuu ahaa mujaahidiinta meel allaalay meesha ay tagaanna waa uu la joogi jiray cadowgana baraa'o ayuu ka qaatay beeshiisa kuwa cadowga raacayna baraa'o ayuu ka qaatay waxaan ku xasuustaa walaalkaas ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto ilaahay subxaana wa tacaala hijradiisii iyo sabarkiisii iyo jihaadkiisii iyo nabadoonnimadiisii islaaxiisii uu samayn jirayna ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka u saaro waxaan leeyahay ku dayasho ayuu mudnaa ilaahay subxaana wa tacaalaana gadaashiisa annagana nama fitneeyo qaar ka mid ah odayaasha iyo tiimkii ay iskala tirsanaayeen golaha dhaqanka ayaa si muruga leh uga hadlay geeridiisa iyagoo ka tacsiyeeyey kuna sifeeyey inuu ahaa saaxiib qaali ah oo ka baxay safkooda balse u galbaday xagga rabbigiisa isaga oo ku taagan hadiyigii nebiga sala allahu calayhi wasalam waa kan naqiib ibraahim maxamed nuur guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee shabeellada hoose halkan waxaan maanta u taaganahay oo sidaas isugu timid waa suldaan maxamed mayow afhayeenkii noqoda gobolka shabeellada hoose inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun baan leenahay waxaan rabaa halkaa inaan ugu tacsiiyo bulshada muslimka gaar ahaan gobolka shabeellada hoose inta degta iyo qoomiyadda uu ka dhashay qoomiyadihuu ka dhashay oo kale ahaa reer jareerweyn haddii aan lahayn iyo haddii reerka uu ka tirsan yahay oo ahaa hemtire dhammaan waxaan leenahay walaalkii naga geeriyooday janna fardows allaha siiyo waadaan ku tacsiyeynaynaa awlaadiisii oo wiilal iyo gabdhaba waan u tacsiyeynaynaa xaasaskiisa waan u tacsiyeynaynaa walaayadeena gobolka shabeellada hoosena waan ugu tacsiyeynayaa kabixidda uu ka baxay afhayeenkeeni waxaan kale u tacsiyeynayaa ugaasyada bariga afrika si guud si gaar ugaasyada gobolka shabeellada hoose ayagana waan ugu tacsiyeynayaa waxaan leenahay walaalkeeni jannadii fardows allah allah ka toobeela aaska allaha u naxariistee suldaan maxamed madow xubnihii u safray ee ka qayb galay waxaa ka mid ah hoggaanka dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe suldaan cabdiraxmaan cali cabdi afhayeenka odayaasha dhaqanka jubbada dhexe iyo suldaan shuceeb ayaa dhankooda ka tacsiideeyey geerida suldaanka ee walaalkeena suldaan maxamed mayow abuukar geerida ku timid ayaan ka tacsiyeynaynaa dhammaan dadka muslimiinta ah oo meel welba ay naga maqlaan ilaahay subxaanahu wa tacaala samir allahna siiyo ilaahay ehladii iyo qaraabadii uu ka geeriyoodayna ilaahay macnaa samir iimaan allah ka siiyo dhammaantaa inuu nagu baxay nin macnaa wuxuu ahaa saraaxad leh qalbi xaaran firfircoon markuu macnaa kor ka arkaba dhool caddaynaayo ayuu ahaa run ahaantii ilaahay macnaha jannatulfirdows lacallaa ilaahay ha ka waraabiyo waxaan kaloon tacsiyeynayaa walaayada shabeellada hoose reer gobol iyo reer degmoba dhammaan iyo makaatiibta iyo dhammaan ehlada micnaa iyo qaraabada ku noolba dhammaan waan aragnaa aasitaankiisa micnaa qaabka looga soo qaybgalay iyo janaasadiisa janaase intaan la eg mar dhow ma arkin qabrigiisa ilaahay ha u waasiciyo nin wuxuu ahaa dhigeenna ah odayaasha dhexdooda ka muuqda shabeellada hoose maasha allah ilaahay baa ku mahadsan waxaan leeyahay dhammaan salaadiinta soomaaliyeed ee muslimiinta ah samir iiman allahna siiyo si gaar ahaan annaga waxaan ka soconaa haddaan ahay odayaasha jubbada dhexe anagoo afkooda ku hadlaayo samir iimaan allahna siiyo safaraan u soo galnay annaga waxaan ka soconaa walaayada jubbada dhexe odayaashii dhaqankii aan matalaynay iyo oday walba oo ahlu tawxiidda ayaan ka soconnaa waxaan leenahay ehelkii uu ka baxay walaalka samir iimaan allah siiyo ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed ahlu tawxiidkan waa ka soconnaa waxaan leenahay tacsiyadaas si guudaan u wada gudanaynaa insha allahu tacaala waa naftaada ka tacsiyo naftaada u tacsiyey waxaan leenahay walaalkeen ilaahay subxaana wa tacala fasiixu jannaadkii allah siiyo ilaahay hau naxariiso qabrigiisa allah u waasico insha allahu tacaala wuxuu ka tagay daartii shaqada wuxuu aaday daartii abaalmarinta ilahay waxaan oga rajaynaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala uu ku abaalmariya wanaagga iyo khayrka uu shaqaystay wuxuu ka shaqayn jiray maaragtay musaalaxada wuxuu ka shaqayn jiray in ummaddaas muslimiinta ah waxyaabaha shaqaaqada oo dhex mara in khayr wanaag uu ku soo dabaalo wanaaggaas ayaan ku ogeen insha allahu tacaala waxaan leenahay si guudna dadka walaalaha muslimiinta ee degan walaayada islaamiga ee shabeellada hoose waan u tacsiyeynaynaa rijaalan wa nisaa'an insha allahu tacaala si gaar ahaaneed markaan dib ugu noqdo ehelkii iyo qaraabadii hoose uu ka baxay iyo ciyaalkiisa waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala abraar allah ka dhigo beddel khayr qabanna ilaahay subxaana wa tacaala ha siiyo
allah u naxariistay waxa uu ahaa maxamed madow dadaalaha karti badan xambaarsan hamiga ummaddiisa ka shaqeeya sidii ay u hagaagi lahayd waxaana arrintaasi ka markhaati kacaya kelimaadkiisii iyo fagaara ka hadalkiisii mid ka mid a kelimaadkii ugu dambeeyey ee uu jeediyey ayaa ahayd dardaaran ku socday ciidanka xisbada ee qaabilsan farista wanaagga iyo reebista munkarka wuxuuna si gaara ula dardaarmay saraakiisha ciidanka xisbada oo dooro loo soo xiraya dhowaan awalan allah subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa allah jalsada mubaarakada allah isugu kaaya keenay maanta waxaana hor fadhido umaradii muxaafadaadka ee gobolkeenan shabeellada hoose marka waxaan leenahay dowro badan ayaa soo gasheen haddana ikhtitaam dowro gaaban ayaad ka bixisaan marka maadaama ilaahay subxaana wa tacaala intaas acmaasha saalixaadka aada soo wadeen marka waxa waaye acmaashii inaad horey u sii wadaan oo maxaayd meeshii shalay lasii joogay faraska isagoo dadaalayo sii ordaayo waxaa jeedalka loogu dhufto waa inuu horey usii ordaa marka insha allahu maanta camalka meeshii laga ilaalinayey laga fiirinayey muraayaddii camalka hadduu oday yahay hadday xisbo tahay mana hadduu waali yahay hadday maxkamad tahay hadday dacwo tahay camalka muraayadda laga arkayay adinkaa ah marka ilaahay khayr badan ha idin siiyo wuxuu ahaa suldaan ku suntanaa dulqaad deganaasho iyo hoggaan dhab ah inkastoo geeridu naxdin tahay haddana waa xaq dhaxalkii wanaagga iyo abaalkii uu u galay muslimiintu wuxuu noqon doonaa mid sii jiri doona ilaa jiilasha dambe kadib masiiro qaadatay muddo dheer oo uu suldaan maxamed madow uu u adeegayey diinkiisa iyo dadkiisa waxaa la gaaray wakhtigii uu faaruqi lahaa adduunyada iyo humuumtooda wuxuuna aaday nolosha dambe alloo u naxariiso addoonkaada ka waraabi jannadaada dhaaf dunuubtiisa badi xasanaadkiisa dadkiisana sii badil wanaagsan oo xambaara risaalada siina ambaqaada waddadii uu ku taagnaa
اجعل لمن رحلوا إليك مفازة ومآلهم ربي إلى الجنات
mahadsanid bashiir xaflad heersara ah ayaa loo sameeyey lix iyo toban arday oo dhammaysatay qur-aanka kariimka kadib munaasabad ka dhacday magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galgadood sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed waxay ahayd munaasabad heer sare ah oo ka dhacday magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taas oo lagu sogootinayay dufcadii toddobaad ee ka qalinjabisay madrasada ubay ibnu kacaba ardaydan ayaa tiradoodu gaaraysay ilaa lix iyo toban arday oo dhammaystay xifdiga qur-aanka kariimka ah kuwaas oo ka mid ahaa ardayda wax ka barata madrasada ubay ibnu kacaba waxaana munaasabad loo qabtay oo ka dhacday hoolka arqam ibnu arqam oo isugu yimid dad aad u fara badan oo ay hormud u yihiin culimaa'udiin nabadoonno ogaasyada waalidiinta ardayda mas-uuliyiinta wilaayada galgaduud iyo marti sharaf kale ugu horeyn maamulaha madrasada ubay ibnu kacab ayaa munaasabadda ka jeediyey warbixin kooban oo ku aadan ardayda qalin jebinaysa xafladan waxaa loogu talagalay ardayga qalin jebisay madarasada ubay ibnu kacab ardadaasu waxay isugu jirtaa wiilal iyo gabdho ay isugu jiraan waxayna gaarayaan ilaa lix iyo toban arday ay gaarayaan ardadu markaa qur-aanka kariimka ayay khatimeen sidaas darteed ayaa xafladan loogu soo markaas loogu diyaariyey anaba markaas rabno inaan markaas ku weyneyno qur-aan kariimka iyo ardada mukharijiinta oo markaas kalaam rabbilcaalamiin ku qalin jebisay intaas kadib ardayda xufaadda ah ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig cilmiyeed cajiib ah oo ay ku soo bandhigeen qaybo ka mid ah waxyaabihii ay barteen اليوم أيها الحاضرون نجتمع لتوزيع كخبة من أبنائنا وبناتنا قد حفظوا كتاب ربنا جل وعلا وهؤلاء الأولاد هم قرة أعين أهليهم وذويهم ومستقبل منير لأمتهم فبعد اجتهاد استفرغ وسعهم واستوروا معظم وقتهم نجحوا بختم القرآن فها هنا مدرسة أبي تأتي لكم بعمل نقي والجهد والعزم قد ابتدأنا واليوم بعد رحلة ختمنا كتاب ربي في الأبي فاشهدوا ضيوفنا بذا جميعا وانشدوا نحتفل لهما بذاك الفضل ونشعر السعداء بهذا الحفل
يقول راجعا في رب السامع محمد بن الجازري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه ugu dambeyntii waxaa munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida isagoo sheegay inay soo dhoweynayaan dadaalka madaarista qur-aanka ka socda
lix iyo toban arday oo muddo soo dadaalaysay ka wilaayo ahaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in runtii maanta anagoo aaminiin ah oo axraar ah ilaahay maa cid kale aan ka baqaynin in maaragtay ay socdaan mashaariicda kheyrka dhammaantood ay socdaan ilaahay baa ugu mahadcelinaynaa waxaana soo dhoweynaynaa juhdigii iyo dadaalka socda oo goobaha waxbarasho walidaalika tacaahud bilqur'aan aad ba u adkaynayaa qur'aanka ardadan yaa ilaalin karaa waa yaryariin ayaga waalidkooda mucalinku naftiisii ardaygii asaga maaragtay madrasiisi dugsiyiis ka soo baxay in maaragtay xaaladiis la socdo waa loo baahan yahay ka wilaayatin waa garab taagannahay madaarista qur-aanka insha allah in la badiyo in la tayeeyo xoog in la saaro madrasada ubay ibnu kacab ayaa ka mid ah madaarista lagu barto qur-aanka iyo culuumtiisa isla markaana lagu barbaariyo carruurta muslimiinta ah ee ka furan magaalada ceelbuura ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaana madrasadan la furay sannadii kun afar boqol soddon iyo sideed hijri kadib markii ay magaalada tani isaga baxeen ciidamadii xabashada etoobiya ee duulaanka ku soo qaaday mahadsanid marwan ugu dambayntiina waxaad ku soo dhowaataan xalqadii labaad warbixinnadii taxanaha ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waa kan faysal mahad soomaali وإن أوتيت فيه طاويل باع وقال الناس إنك قد سبقتا
degmada jamaameh waxay maanta u muuqataa meel ku tallaabsatay horumar weyn oo dhanka tacliinta ah kadib markii dhowr xarumood oo tacliimeed oo muhiim ah ay halkaasi ka hirgaleen waxaa ka mid ah macadka qurduba mu'asasada alxikma iyo sidoo kale iskuulka hoose dhexe ee imaam bukhaari kuwaas oo iskudarkooda ay ka faa'iidaystaan ku dhowaad lix boqol oo arday ardaydaasi waxay helaan waxbarasho isku dhafan oo ka kooban labada dhinac ee muhiimka ah iyadoo xoogga la saaro culumta shareecada islaamka dhanka kalena aan laga tegin tan maadiyada casriga ah sida xisaabaadka sayniska iyo maadooyinka kale ee waxtarka leh sidoo kale mu'asasada alxikma waxay ku soo kordhisay degmadaasi fursado xirfadeed oo kala duwan sida barashada harqaanka caafimaadka cillaansaarka iyo barashada luuqadaha ingiriisiga iyo carabiga taasi waxay ardada ka dhigaysaa kuwa isku diyaarinaya nolol wax ku ool ah xarumahan waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta waxay maalmo kala duwan goobo fagaaraha ku soo bandhigayeen bandhig cilmiyeedyo ay ku soo koobayaan kuna tilmaamayaan heerkooda aqooneed waxayna la wadaageen fariimo ay ku muujinayeen dareenkooda ku aadan xaaladda walaalahooda reer khaza ereyadoodu waxay ahaayeen kuwo xambaarsan murugo dhiiranaan iyo geesinimo oo u kululaa sida dhimbilo dab ah oo kale أقول لليهود الضعيفة فانتظري يا أمة العجول وانتظري يا أمة الغدر والمك وانتظري يا أمة الحيل وانتظري يا أمة البهتان فلسوف يأتي يوم تحصدون فيه حصاد الهشيم وتستأصل شأفتكم وتقتلع جذوركم والنصر لاح والفجر أوشك وإن غدا لناظره قريب نسأل الله دينه ويعلي كلمته وأن ينصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان sidoo kale waxaan la kulannay qaar ka mid a ardayda kuwaasoo inoo dareen waramay waxay ku taamayaan mustaqbalka dhow inay noqdaan barayaal wax ka dhiga madaariista iyo iskuullada degmadaasi ku yaalla si tacliinta ay xambaareen ugu gudbiyaan bulshada inteeda kale waxbarashadeeda maasha allah wax badan ayaan ka faa'iiday Ma- madrasada imaam albukhaari mugdiyay naga saartay nuurka ay noo saartay maasha allah hadsaan waxaanu maraynaa dugso hoose dhexe waxaanu rajaynaynaa dugso sare inaanu dhiganno
والله مرك هور وحمان أقول حدنا وح الله سبحانه وتعالى وحده قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قفك وحبرت قف كان وحبرنا اسكو مد مهن مرك هور وحنا هاجايل حدنا وحبدن أي أي فرمي أو أن أقول حقية باطل أي كل عضاضي ما شاء الله fasalka sagaalaad ayaan dhigtaa maasha allah walaa markii iskuulka imaanaya hadda isku halmi ii wax badan ayaa ii zaa'iday Haye.
maasha allah waxaan jeclaa inaan noqdo maclimad dad inaan dadka muslimiinta wax u taro gabdhahaas waxaan ugu baaqayaa inay waxbarashada soo haleelaan waxbarashada waa iftiin mugdi aa ku jirta ayay kaa saaraysaa wax walba aa baranaysaa wixii xun iyo wixii fiican waad kala ogaanaysaa gabdhaha walaalahay ah waxaan ugu baaqayaa waxbarashada inay soo haleelaan intaasi kadib sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa kelimad kooban ka jeediyey mid ka mid a bandhigyadii ka dhacay degmada jamaame wuxuu si weyn u bogaadiyey heerka aqooneed ee ardayda iyo dadaalka ka muuqanayay waxaan leenahay si fiican oo qurux badan baad waxu soo bandhigteen risaalada u dambaysay ee walaaluhu diray waxay ahayd daajirtu ay diraysay haddaba annagu haddaannu soomaalina war carab baanu nahay bay ka dhiganta asalkeenu carab buu ka soo jeeda carabiga nala barataa si aad noo fahamtaan waxaannu ka dareensannahay iyo waxaannu xambaarsannahay daajirta maanta halkan oo dhan fadhida dhammaantood carabi bay ku hadlayeen welibana afkooda waxaa ka soo baxaya kelimaad ay fahamsan yihiin oy macnaheeda garanayaan oo shucuurkeeda wadata oo dareenkeeda wata oo lidadeeda wato oo macaankeeda wato oo xalaawadeeda wato iyo carruurta soo bandhigaysa haddaynan inteenna kaleetee ka hadhay aynan inaguna kor u soo kicin oo inaan luga alcarabiya waa lugadii qur'aanka aynaan baranin berrita inagii carruurta isma afgaran doonaan waxaan ku soo laaban lahaa maktabu tarbiya wa tacliim hanii'an lakum hanii'an lakum baan leenahay jazaakum allahu khayr salka ayaad ka soo bilowdeen wakhti koobanna waad soo bilowdeen juhdigan kadeeto geed hoostii walaaluhu ka soo bilaabeen geed hoostii juhdii laga soo bilaabay maanta wuxuu marayaa in iska dhaaf wilaayaadkii xataa ay ka gilgishaan hay-adihii caalamiga ahaa sida yuneska iyo kuwan kada mudul muxtalla joogaan inay wad cabaadaan oo yidhaahdaan da'yartii baa nagala hoos baxayaa dadkii baa la tawjiihinayaa dadkii baa la tawqiifinaya intay muqarar diyaariyeen intay kawaadir diyaariyeen intay mucallimiin diyaariyeen intay madaaris diyaariyeen intay kormeer sameeyeen wax maanta ma- meeshay marayaan maasha allah allah u siyaadiyaan leenahay maaha wax islablakac lagu keenay ma aha muxaasabaa daba socota duruusta meeshan ka baxaysa macallinkaa lagula xisaabtamaa maamulaha lagula xisaabtamaa mudiirkaa lagula xisaabtamaa mushriful caamka ayaa lagula xisaabtamaa taasina waxay ku tusinaysaa shay laga warqabo oo la wada leeyaho la isla haysto oo ilmahan kadeeto inta aan darsigan iyo muqararka iyo mucallinka iyo manhajka aan loo keenin ayaa waxaa la isweydiiyey war ilmahan soo saari doonaa noocuu ekaan doonaa ilmuhu noocuu eg yahay gabadhaan soo saarinaa noocee ekaan doonta ardaygaan soo saarinaa noocuu eg yahay taasaa waxay keentay juhuuddan aad maanta arkaysaan mas-uuliyiintii ka socotay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada jubbada hoose iyo midka degmada oo goobta joogay waxay ka markhaati kacayeen in ardaydaas lagu bixiyey juhdi aan yaraysi lahayn wejiyada ardayduna waxay ahaayeen kuwa ifaya oo ka tarjumayey hal adeeg iyo rajo qaar ka mid ah waalidiinta oo ka qayb galay iyaguna dhankooda bandhigyadu waxay muujinayeen farxad aan la qiyaasi karin iyagoo u mahadceliyey allah thumma macallimiinta iyo maamulada xarumahaasi kuwaasoo ku guulaystay inay ubadkooda ku barbaariyaan cilmiga nadiifta ah iyo akhlaaqda islaamiga farxad weyn ayay noo tahay maadaama aan nahay ardaydaanna hor fadhido odayaal diinteeda aan nahay aad baan u faraxsannahay bandhigga maanta ay soo bandhigeen waa mid muddooyinkanba aad u sugaynaya heeday ilaahayna waa suurtageliyey waxaan leenahay allah noo siyaadeeyo ee maanta farxad aynoo tahay ee maktab tarbiya tacliim ayaan u mahad celinaa ilaahay subxaana watacaala awala u mahad celinay maktabkaasaa u mahad celinaa heer xarako iyo heer gobol iyo heer degmabo waxaa leenahay ilaahay ha ka abaalmariyo nuurkan ka muuqdo gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame aad baan uu faraxsannahay waa taariikh hor aan noo soo maran farqi ballaaran oo dhinac kasta ah ayaa u dhexeeya ardayda wax ku barata wilaayaadka islaamiga ah iyo kuwa wax ka dhigta goobaha cadowgu haysto waxaa kala duwan manaahijtooda iyo waxtarkooda farqigaasi wuxuu tusaale u yahay sida waxbarashada islaamiga u leedahay awood ay ku dhisto jiil aqoon iyo akhlaaq leh islamarkaana u diyaar ah mustaqbalka dalka iyo diinta
guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu